إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد waxaan ku soo jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa waa darsigeennii boqol labaatan iyo toddoba oo nooga bilaabanaya aayadda afartan iyo lixaad ee min suurati alcankabuud qaala allahu tabaaraka wa tacaala walaa tujaadiluu ha la doodinina ahla alkitaabi ahlu kitaabka ha la doodinina ilaa bilatii ilaa bilkhaslati sifadii inaad kula doodaan maahane allatii sifadii hiya iyadu axsanu wanaagga badan ila aladiina kuwa maahane dalamuu dulmiga sameeyey minhum ahlu kitaabka xaalo ay ka mid yihiin wa quuluu waxaad tidhaahdaan aamanaa waa rumaynay biladii diinkii unsila la soo dejiyey ilaynaa xaggeenna loo soo dejiyey wa unsiladkii la soo dejiyey ilaykum xaggiinna loo soo dejiyey wa ilaahunaa macbuudkeenna iyo wa ilaahukum macbuudkiinna waaxidun waa hal mid wa naxnu annaga lahu halkaas macbuudan muslimuna kuwii u hoggaansannahay allah subxaanahu wa tacaalaa mu'miniinta ayuu la hadlayaa wuxuuna ilaahay subxaanahu wa tacaalaa mu'miniinta barayaa dariiqaday ula macaamili lahayn ama ay ula dhaqmi lahaayeen ahlu kitaabka ahlu kitaabkuna waa yahuudda iyo nasaarada oo annaga horteen kitaab la siiyey oo kitaabkii nabiyullaahi muuse lagu soo dejiyo towraadaha ayaa la siiyey nimankan yahuudda ah injiiloo nabi ciise lagu soo dejiyeyna nasaaradaa la siiyey laakiin labadoodii kitaab way beddeleen waa ay dooriyeen sidaas darteeda waxbay ku siyaadiyeen waxna waa ka jareen sidaas darteeda waa ay beeniyeena la dhihi karaa wakhtiga la joogo iyo wakhtigii nabi maxamed lasoo diray dhammaan waxaa la dhihi karaa waa ay beeniyeen ilaa shakhsiyaad yaryar maahane shakhsiyaadkaasuna nabiga markay ogaadeen in lasoo diray nabigayba raaceen sala allahu caleyh wasalam marka ahlu kitaabkii aan nabiga raacin oo gaalada ahaa ayaa ilaahay u sheegaya nabiga iyo mu'miniinta siday ula dhaqmi lahaayeen ilah wuxuu yidhi subxaana walaa tujaadiluu hala doodinina ahla alkitaabi ahlu kitaabka ilaa bilatii ilaa bilkhaslati sifadi maahane hiya iyadu axsanu wanaagga badan waxaad unkula doodaan oo kaliya sifada wanaagga badan sifada wanaagga badan maxay tahay qaala ibnu jariir raximahullah ibnu jariir wuxuu yidhi wa huwa adducaa'u ila allah biaayaatih waa in alle loogu yeedho iyadoo loogu yeedhayo aayaadka alle iyo waatanbiihu calaa xujajih iyo in waxa weeyaan lagu baraarujiyo ilaahay xujooyinkiisa wakadalika alimaam xusein ibni mascuud albaqawi laftigiisuna sidaasoo labada macnaba u keenay marka waxay tahay almujaadala bilxasana in si wanaagsan loola doodo waa in ilaahay diinkiisa loogu yeedho aayaadka qur-aanka iyo axaadiista nabiga adilada iyo xujooyinka saxiixa ahna lagu baraarujiyo loogu yeedho sidaas weeye waana qowlka allah ilaah uu yidhi subxaana udcu ilaa sabiili rabbika bilxikma waalmawcidati alxasana wajaadilhum bilatii hiya axsan tan alla yidhina saasay ku macno tahay suuratulnaxli sidaasay ku macno tahay oo dadka marka la leeyahay udcu ilaa sabiili rabbika bilxikma waa inaad xujo iyo daliil ugu yeerto xikmadda awalu xikma wa acdamuhaa waxa weeyaan waa inaad xujo ugu yeerto qofka aad diinta u sheegaydo ee war iska qubanaa iyo qisas aadan u sheegin war iska qubanaa iyo qisas aan haabito ahayno sugnayn waa inaadan u sheegine aada xujaj iyo aayaad u sheegto marka kuwooda dimiyiinta ah ee muslimiinta la nool iyo qofkii kaleo marka ahlukitaabka ka mid ahoo xaqdoon ahoo doonayoo yidhaahda waxa weeyaan bal diinulislaam in wax la iiga sheegaan rabaa dadkaas sidaasaa loola hadlaya dadkaas sidaasa loola hadlayaa kuwa dimiyiinta ah iyo ciddii kaloo markaas ay suurtagal noqoto inuu wax dhegaysanayo oo wax loo sheegi karo sidaasaa loola hadlaya waxaa soo haraya markaa kuwa daalimiin ah ilaah wuxuu idhi subxaana ila aladiina kuwii maahane dalamuu dulmiga sameeyey minuu ahlu kitaabka xaalay ka mid yihiin waa mix qoladan kale oo ahlu kitaabka oo daalimiinta ilaahay ku tilmaamay waa qolada waxa weeyaan diiday jizyada oo dagaalka u istaagay weeye waa qolada muslimiinta dagaalka u cilaansaday oo diiday jizye inay siiyaan muslimiinta sidaas weeye kuwa daalimiinta ah waa kuwa ahluxarbiga ah kuwa ahlu xarbiga ah kuwaas markaa waa laga guurayaa dooda waxaana loo guurayaa dagaal markaas waa laga guurayaa min aljidaal waxaa loo guurayaa ila aljilaad waalqitaal dagaal ayaa loo guuraya kuwaas markaa seeftaa la siinaya idan marka laba ilaahay u qaybiyey sida muuqata ahlu kitaabkii sidii loola hadli lahaa qolo waxa weeyaan la hadlid ay ka suurtowdo oo wax dhegaysanayaan ama dimiyiintii ha ahaadeen ama ha ahaadeen mid kaleeto markaas asaga waxa weye inuu wax kala arka doonaya qoladaas waxa weeyaan waa almujaadala bilxasana ayaa lagula hadlayaa qolada kalena waa qolo dagaal u taagan kuwaasna seef ayaa lagula hadlayaa macnaha dagaal ayaa lala qaabilaya iyagana waxa weeyaan ibnu jariir adabari wuxuu ka jawaabay su-aal ay dhici karto dadka gabal inays yidhaahdaan oo waa maxay in la yidhaahdo ma kuwaan daalimiin ay ku jira yahuudda iyo nasaarada kuwa aan daalimiin ahayn miyaa ku jira yahuudda iyo nasaarada taasuu ka jawaabay waxa weeyaan dulmigiiya hadda laba loosii qaybina addulmu binafsihi kuwa daalimiin ah oo naftooda dulmiyey dhammaan waa wada yihiin taas oo waxa weeye shirkiga iyo kufriga ay ku dhaceen waa daalimiin waxa weeye lianfusihim oo naftooday dulmiyeen oo cadaab iyo naar u shaqeeyeen kaas hadda laga hadli maayo ee dulmiga laga hadlaa waa kuwa mu'miniinta dulmiyey oo dagaal iyo xarba waxa weeyaan ula soo istaagay kuwaas wey kuwa hadda laga hadla marka kuwa daalimiinta maan inta kale waa inaad wanaag kula doodaan oo si wanaagsan kula doodaan wa quuluu waxaad tidhaahdaan aamanaa waa rumaynay biladii diinkii unsila la soo dejiyey ilaynaa xaggeenna loo soo dejiyey wa unsila la soo dejiyey ilaykum xaggiinna loo soo dejiyey wa ilaahunaa macbuudkeenna oon mudan inaan caabudno wa ilaahukum iyo macbuudkiinna kan mudan idinku inaad caabuddaan waaxidun waa isku mid allaah ayaa mudan annagu inaan caabudno idinku inaad caabuddaanna mudan wa naxnu annagu lahu macbuudkaas waaxidkaa muslimuuna kuwii u hoggaansan ayaan nahay tanuna waa masale kale oo ayadana ahlu kitaabka sida loola dhaqmo ka mid ah waxay tahay ahlu kitaabku hadday diimahoodii wax ka sheegaan oo yahuuddii ay yidhaahdaan towraad sidaasaa ku sugneed ama nasaaradii ay yidhaahdaan injiil sidaasaa ku sugneed muslimiinta maxaa uga habboon saddexaa loo kala qaadaa shay cad oo diinkeennu caddeeyey inay diimihii hore ku sugneed oo uu xaq yahay oo diimiheen hore inuu ka mid ahaa diinteenna caddayday hadday noo sheegaan dee waa ognahan leenahoo kitaabkeennaaba sheegaya hadday sheegaan shay kitaabkeennu caddayna inuu been yahay oo waxyaalihii ayagu ay been abuurteen ka mid yahay kitaabkeennu noo sheegay hadday sheegaanna oo yidhaahdeen waxaasaa diintii hore ka mid aheed waxaan leenahay kadaabiina tihiin kana mid ma ahan waxaa soo haray shay aan kitaabkeennu ka hadlin hadday sheegaan oo ay yidhaahdaan diimihii horuu ka mid ahaa towraaduu ka mid ahaa injiiluu ka mid ahaa hadday yidhaahdaan maxaa la samaynaa sidaana loola hadlaa markaas midaas way midda hadda qur-aanku ciiraajina halkan ilaah wuxuu idhi subxaana wa quuluu waxaad tidhaahdaan aamanaa waa rumaynay biladii diinkii unsila la soo dejiyey ilayna xaggiina loo soo dejiyey wa unsila ilaykum iyo xaggiina kii loo soo dejiyey labadaba waa rumayn hadalkaas marka waa iimaan mujmal ah oo mucallaq calaa shardin ah waa iimaan mujmal ah oo shardi ku xiran oo waxay tahay waxaa dhici karta shaygan ay sheegayaan inuu yahay xaq waa dhici karta oo waxa weyn haddee kitaab samada ilaahay ka soo dejiyo asal kitaabku ahaa wax badanay ka bedeleen wax badanna waa ku dareen wax badanna waa ka jareen laakiin wax un ka mid a inay sheegaana dhici karta oo weli baaqi ah marka dhihi mayna waa been maxaa yeele waxaa dhici karta xaq inaan beenin mar haddaanan xujo cad ahayn inuu been yahay mana dhihayna waa run maxaa yeele waxaa dhici karta tii la bedelay inuu yahay oo aan baatil rumayno wixii la bedelo siyaadadaha ama beentaha inuu yahay marka si aan uga nabad galno inaan xaq beeninno baadil inaan rumaynana uga nabadgalno iimaan mujmalaho mucallaq calaa shardin aan rumaynayna shardigaan ku xidhayna waxaan leenaha wixii ilaahay soo dejiyey waa rumayn annagu idan marka haddii uu yahay diinta la soo dejiyey waa rumayn hadduusan ahaynna beri aan ka nahay saasuu macnuhu noqonaya wa ilaahunaa macbuudkeenna oo inaan annagu caabudno mudan wa ilaahukum macbuudkiinna inaad idinku caabudaan mudan waaxidun waa isku mid wa naxnu annagu lahu ilaahaas keligiisa muslimuuna kuwii u hoggaansan ayaan nahay sidaas daraaddeed nabigeenna suuban sala allahu caleyhi wasalam xadiidka imaamu albukhaari saxiixiisa uu ku wariyay min xadiidi abi hurayra wuxuu yidhi waxa weeyaan laa tusadiquu ahla alkitaab walaa tukadibuuhum ahlu kitaab hana u rumaynin hana u beeninin saasuu yidhi nabigu sala allahu alay slam sababtoo ah abu hurayra wuxuu yidhi ahlu kitaabka waxay samayn jireen towraaday akrinayaan luqa cibraaniya oo luqadaas waxa reer banu israa'iil ayay ku akrinayaan markay ku akriyaan ay waxay ku fasirayaan carabi oo ay ugu fasirayaan dadka muslimiinta markaasaa rasuulku yidhi laa tusadiquu ahla alkitaab walaa tukadibuuhum ahlu kitaabka hana u rumaynina hana u beeninina waquuluu aamanaa billaah wamaa unzila ilayna wamaa unzila ilaykum waxaad ku tidhaahdaan wixii alle annaga noo soo dejiyey iyo wuxuu idinka idiin soo dejiyey intaba waa rumayna wa ilaahunaa wa ilaahukum waaxidun wa naxnu la muslimuun sidaas qur-aanku sheegayaa nabi maxamed sala allahu alay slm saxaabada ku yidhi marka xadiidkaas saxiixa iyo qur-aanka labaduba waxayna barayaan qaabka loola hadlo ahlu kitaabka xaafid ibnu kathiir wuxuu yidhi waxaana muhiima in la ogaado dhammaan waxa ay sheegayaan badankooda waa been abuur taxriifaa galay waa la bedelay ta'wiilaa galay aad ayuu u yaryahay inta runta ah oo diinta la soo dejiyey ah aad u yarta taas waa masale muhiima labo intaas runtaana faa'iide ay kaala maqan tahay oo aadan diinka islaamka ka helayn maba jirtaba maba jirto idan marka uma baahnid maxaad israa'iiliyaad u aruursanay u dhegaysanaysa maxaad u adhegaysanaysa cabdullaahi ibnu mascuud wuxuu dhihi jiray radia allahu tacaala canhu ibnu jariir ayaa sanadkiisa ku wariyey laa tas'alu ahla alkitaab can shay war ahlu kitaabka waxba ha weydiinina fa innahum lan yahduuka waqad dalluu war inta ayagii baadiyoobeen miyay idinka idin hanuuninaya ayagii yaa baadiyoobe waxaad weydiina horta wax ma ka rabta inaad ku hanuunto haddaad hanuun iyo dariiq sawaaba ka rabta inaad ku hesho ma dhici karto ayagii yaa baadiyoobay idinka idin hanuunin mayaan iska daaya ha weydiinina weydiintaad weydiidaan markay wax idiin sheegaan labaa midu ka imaan karta inaad waxa weeyaan shay xaqa inta idiin sheegaan aad beenidaan ama baatil in idiin sheegaan aad waxa weeyaan rumaydaan labaduna waa qatar labaduba waa qatar marka iska daay imaamulbukhaari saxiixiisa wuxuu uga wariyey waxa weyan cabdulaahi ibni cabbaas inuu yidhi kayfa tas'aluuna ahla alkitaab can shay war see u weydiinaydaan ahlu kitaabka shay wa kitaabukum aladii unzila calaa rasuulihi sala allahu calayhi wasalam iyadoo kitaabkiinnii lagu soo dejiyey ilaahay rasuulkiisa sala allahu caleyh wasalam axdathu uu ka dambeeyey isagaa ka dambeeyeysa xagga soo dejinta taqra'uunahu maxdaa lam yushab isagoon darx lahayn oon wax lagu darin ad akhraydan oo sidii alla u soo dejiyey ah waqad xadatakum ana ahla alkitaabi badaluu kitaab allah wagayaruu wa katabuu biaydiihim alkitaab waxaana qur-aanku idiin sheegay suuratulbaqara caddaynaydu alla ku sheegaye in ahlu kitaab bedeleen kitaabkii alloo loo soo dejiyey oo ay dooriyeen oy gacmahooda kitaab ku qoreen oo ay yidhahdeen huwa min cindi illaah waa kankii alla agtiisa ka soo degay waxay saas u yeeleenna waa liyashtaruu bihi tabanan qaliila inay dhaqaale adduun ku helaan alaa yanhaakum maa jaa'akum min alcilmi can masalati war waxa idiin yimid oo cilmi oo ilaahay agtiisa ka yimid miyaysan idinka reebayn kuwaas inaad wax weydiidaan markaasuu lilaa wallaahi maa ra'aynaa minhum rajulan yas'alukum can aladii unzila calaykum wallaahi ma anaan arag ayagiyo weliba ahlu baatila macnaha hal mid oo ka mid ah oo na weydiinaya diintii ilaahay uu dushiina kusoo dejiyey hal mid ma aanaan arag oo idin weydiinaya diintii ilaahay idinku soo dejiyey marka maxaad ka weydiinaydaan baatilkooda ayaga marka sida sawaabka waxay tahay israa'iiliyaadka in layska ilaaliyo wax diina oo laga faa'iidayo kaa maqan oo aadan maanta diintul islaamka aadan ka helayn ma jirto iska daa marka diinul islaamka kugu filnaado qaala allahu tacaala wakadalika wa midla dalika alinsaali soo dejintaas rusushii nabi maxamedow kaa horreyday kutubta lagu soo dejiyey oo kale aan ansalnaa soo dejinnay ilayka xaggaaga alkitaaba kitaabkaan ku soo dejinnay faaladiina dadka aataynaahum aan siinay alkitaaba kitaabka yu'minuuna waa rumaynayaan bihi qur-aankan lagugu soo dejiyey wa min haa ulaa'i kuwaan carabta ah oo mushrikiinta u kaa soo horjeeduu ka mid ahaaday man gabal yu'minu rumaynaa bihi qur'aanka wamaa yajxadu ma diido biaayaatinaa aayadaheenna ila alkaafiruuna gaalada maahane wamaa kunta nabi muxamedow ma adan ahayn tatluu mid akhriya min qablihi qur-aanka hortiis xaala uu ahaaday min kitaabin kitaab ma aadan akhri jirin walaa takhuduhu mid qorana ma adan ahayn biyamiinika gacantaada midigtaa ku qoraa ma adan ahayn mid wax ku qora idan low kunta qaari'an kaatiban haddaad ahaa lehed mid wax akhriya ama wax qora lartaaba waxaa shaki lahaa almubdiluuna baadilowyaalka bal iskaba deeye huwa qur'aanku aayaatun waa aayado aayadahaasoo bayinaatun cadcad aayadahaasoo fii suduuri aladiina dadkii laabahooda ku sugan uutul-cilma cilmiga la siiyey wamaa yajxadu ma diido biaayaatinaa aayadaheenna ila adaalimuuna daalimiinta ma ahane allah subxaanahu wa tacaalaa wuxuu noo sheegayaa soo dejinta nebi moxamed sala allahu caleyh wasalam aan lagu soo dejiyey kitaabka qur-aanka ma ahan shay cusuba isaga lagu bilaabay ilaah nabigiisa suuban wuxuu leeyahay wa kadaalika wa midla daalika alinsaali soo dejintaas oo rusushii kaa horreyday aan ku soo dejinnay kutubtoo kale aan ansalnaa adigana kugu soo dejinnay ilayka xaggaaga alkitaaba kitaabkaas marka soo dejinta aan kugu soo dejinnay kitaabkan qur-aanka ah waxay la mid tahay soo dejintii aan ku soo dejinnay nabi muuse towraad soo dejintii aan kusoo dejinnay nabi ciise injiil soo dejintii aan kusoo dejinnay rusushii ka horreyday kutubta saasay la mid tahay matihid marka waxa weeyaan mid rususha lagu bilaabay mid la yimid wax cusub oo aan hadda ka hor lala imaan matihid waxa weeyaan marka la yaabidda ay la yaabayaan iyo diididda ay diidayaan waa jahli ama waa cinaab iyo kibir ee wax cusub oon la arki jirin oo aan hadda ka hor dhicin ma aha wax aad la timi saasuu ilahay nabigiisuuban ku leeyay sala allahu caleyh wasalam ilaah subxaana wa tacaala marka wuxuu noo sheegayaa kutubtii howuu soo dejiyey towraad injiil dadkii rumeeyey ee si saxa u rumaysnaa mar alla markii nebi maxamed lasoo diray kitaabkan qur-aankan lagu soo dejiyey horay ka raacayaan ee midka beeninaya yahuudda ama nasaarada a nebi moxamed awaluusan rumaysnayn diintii hore sababtoo ah waxa weeyaan kitaabkii horeo lasoo dejiye towraad iyo injiil waxaa si sariixaho cad ugu tiilay markii nebi maxamed lasoo diro raaca rumeeya kitaabkaana halkaasuu ku egaya xilligii ilaahay ugu talagalay in lagu dhaqmo kitaabka towraad iyo injiil xilligii ilaahay ugu talagalay in lagu socdo waxay ku eg tahay markii nebi maxamed qur-aan lagu soo dejiye markaas qur-aankaasaa lagu nasaqay kaas raaca idan qof kastoo rumaysnaa diinkii hore nebi maxamed marka horka horuu ka raaca kaasna waa u kaadina maxaa yeelay kaas in lagu dhaqmaaba macnaheedu waxay tahay nabi maxamed in la raaco ila kaasa amraya sidee ilah wuxuu uhi subxaana faaladiina kuwa aataynaahum aan siinay alkitaaba kitaabka oo kutubtii horeeto si xaqa u raacay si xaqa u rumeeyey yu'minuuna waa rumaynayaan bihi qur-aankaana kuwa kitaabka aan siinay ee kitaabkii hore rumaysnaa qur-aankaana waa rumaynayaan saasuu ilahay leeyay subxaana wa tacaala marka mid kasta oo ahlu kitaabka ka mid ah oo qur-aanka iyo nabi maxamed diida ma rumaysna towraad iyo injiil waa ku kufriye ila towraad iyo injiil waxay leeyiin nabi maxamed hala rumeey kii diida marka towraad iyo injiil waa ku kufriye siduu qur-aanka ugu kufriye wa min haa ulaa'i kuwaan carabtaahu ka mid ahaaday man gabal yu'minu rumaynaa bihi qur-aanka kuwaan carabtaana ilah wuxuu leey subxaana wa tacala waxaa ku jira qaar rumayna iyagana qaaraa soo islaama waana sidii ay dhacdayba wamaa yajxadu ma diidaan biaayaatina aayadaheenna ila alkaafiruuna gaalada maahna cid kaloo diidaa ma jirto cid kale oo diidaa ma jirto aayaadka qur-aanka waxaa diida qof kaafir oo gaal ah idan aayaddaas waxaa ilaahay noogu caddaynayaa qofkii diida aayaadka ilaahay ama wax ka mid ah waa kaafir muslim maaha hal xaraf hal kelimo hal aayad hal suurad waxa weeye wax qur-aanka ka mid ah isagoo og inuu yahay qur-aankii alla soo dejiyey qofka diida qofkaasu kaafir billahi alcadiim wey islaamkana hadduu awel ku jira waa ka baxay hadduusan awel ku jirinna ma soo gelin marka waa noocaas saasay a'immada muslimiintu ay u nasgareeyeen aayaddana sariixay ku tahay alimaam alxaafid maxamed ibnu cali alkarji wuxuu yidhi daliilun wuxuu tusaa qowlkan alleh calaa kulli man qof kastoo lam yu'min aan rumayn bihaada alqur'aani qur-aankan ow shay-in minhu ama wax ka mida aan rumayn fa huwa kaafirun waa gaal muslim ma aha qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wamaa kunta maadan ahay nebi muxamedow tatlu mid akhriya min qablihi qur-aan ka hortiis min kitaabin kitaab qoran walaa takhuduhu mana aadan qori jirin biyamiinika gacantaada midig idan haddii aad wax aqri laheed ama aad qori laheed idan ey low kunta qaari'an kaatiban haddaad ahaleed mid wax aqriya ama wax qora lartaaba waxaa shaki lahaayeen almubdiluuna baadilowyaalka aayaddaana ilaahay subxaana wa tacala wuxuu noogu sheegayaa in nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam uusan wax qoranna aqri jirin waxna uusan gacantiisa ku qori jirin arrintaasuna nebi maxamed ammaanay u tahay laakiin dadka kale inaysan wax qorin waxna aqrin ceebay ku tahay sababta ay nabi maxamed ammaanta ugu tahay waxay tahay nabiga sala allahu calayhi wasalam asagoo la ogyahay inuusan waxna aqrin waxna qorin ayuu korka ka akrinaa diintii oo sheega oo qur-aankii akrinaa oo xadiidkii akrinaa taasu waxay tusaydaa inuusan waxaan dad banu aadana ka soo baran ee rabbulcaalamiin u waxyooday oo lagu shubay sidaasay tusaydaa sababtoo ah qofka markuu waxbaraa waa in wax loo qoraa ee qofaan waxna qorin waxna akrin korka inuu wixii ka xifdiya wax fudud ma ah marka waxay tusaydaa nabinimadiisa rasuulnimadiisa in loo waxyooday isaga marka saasay ugu tahay waxa weeyaan ammaan welidaa saas daraaddeedu alla yidhi haddii aad horay wax u akri laheed ama wax u qori laheed way shaki lahayn baadilowyaalka oo waxay dhihi lahaayeen waxaan uu akrinayo kutubihii hore dadkii haystay ayuu ka soo qorqortay isagoo waxna akrin waxna aan qorin ayba saas yidhaahdeen wa qaaluu asaadiiru lwaliina iktatabahaa fa hiya tumlaa calayhi bukratan waasiila waxay yidhahdeen waa khuraafaadka ummadii hore qoreenoo waa uu ka soo guursaday marka waa lagu dul akriyaa subax iyo galab saasay ba yidhahdeen isagoo waxna qorin waxna aan aqrin marka haddii lagu ogaa lahaa inuu wax qoro waxna akriyo wayba ku dhegi lahaayeen shubhay ka dhiga lahaayeen baadilowyaalku arrintaas isaga marka ammaanay u tahay maxaa yeele shubhadaasna waa ka difaacee oo waxa weyaan xaqiyay shubhadaas ka difaacee waxa weeyaan aqoontii loo baahnaana waa kaasoo waa u yaqaanaa laakiin dadka kale inay diintii bartaana waajib ku ah diinkiina qofkiion waxna akrayn waxna aan qorayn si saxa uma baran karo idan marka waxa weyan dadkii kale inay wax qoraan oo wax aqoraan oo wax aqriyaan ammaanay iyaga u tahay ammaanay u tahay dadka kale marka nabigu waxna ma qori jirin waxna ma aqri jirin sifadaasuna weliba kutubtii hore saas ugu tili qur-aankaa sheega suuratulacraaf alla ku sheeg aladiina yatabicuuna arasuula anabiya alumiya aladii yajiduunahu maktuuban cindahum fi altawraati walinjiil ya'muruhum bilmacruufi wa yanham can ilmunkar suuratu acraaf allah wuxuu leehay subxaana wa tacaala tilmaanta nabigeena suban markuu sheegayo towraad iyo injiil kula qorneed waxa weeyaan annabiya alumiya nabiga ummiga ah ummina waxa ladhaha aladii laa yaktubu walaa yaqra' midkan waxna qorayn waxna aan akri karin sidaasaa la yidhahdaa marka towraad iyo injiilu saas ugu yiilay saas ugu yiilay marka nabig waxna ma qori jirin waxna ma aqri jirin marka dad wuxuu lahaa kaatibiinoo wax qora hortiisay ku qori jireen aayaadka qur-aanka soo dega waxyiga ayagaa qori jiray warqadaha uu boqorada u dirayo dadkaasa u qori jiray isagoo u yeeri jiray wuxuu yidhi xaafid ibnu kathiir muta'akhiriinta fuqahadooda gobol ka mid ah waxay ku andacoodeen sida alqaadi abilweliid albaaji waxay ku andacoodeen nabiga sala allahu caleyh wasalam sulxulxudaybiya maanta isaga qoray oo wuxuu gacantiisa ku qoray haadaa maa qadaa haadaa maa qadaa calayhi muxamed ibnu cabdillaahi uu gacantiisa ku qora yidhahdeen arrintaas wuxuu yidhi xaafidku waxaa ku xambaaray alqaadi abilweliid albaaji waxaa arrintaas ku xambaaray riwaayad saxiix bukhaariga ku taalla ayaa waxaa ku qoran uma akhada warqadiiu ka qaaday ninkii qoraayay markii oo marka hore warqadda waxaa lagu qoray heshiiska lagu kala qoranayey oo nabi maxamed sala allahu caleyh wasalam iyo kufaaru quraysh ay heshiiska ku kala qoranayeen waxaa lagu qoray bismi illaahi raxmaan raxiim waxaa kaloo lagu qoray rasuulkii alle inuu yahay nabi maxamed sala allahu caley wasalam saasaa lagu qoray waxaa diiday marka suhayl ibnu camri ninkii qurayshta waxa weeyaan matalaayey ee dhinacooda ka socday gaalkiiyaa diiday marka suhayl ibnu camr ayaa diiday markii uu diiday oo uu yidhi rasuulnimo haddaan kuu oqoonsannahay maba kula dagaalaneen bismillahi raxmaan raxiim ma garanayno annaga bismika allaahumma hala qoro laakiin annaga bismillahi raxmaan raxiim ma garanayno raxmaan raxiim ma garanayo rasuulnimana kuma ogolin oo haddaan rasuulnimo kuu qirana kulama aanan dagaalaneen markuu sidaas yidhi ayaa nabigu sala allahu calay wasalam waxaa riwaayadda bukhaari ku soo aroortay waxa weeyaan uma akhada nabigaa qaaday warqaddii fa kataba isagaa qoray oo wuxuu qoray haada maa qaada calayhi muxamed ibnu cabdillahi kan waa midka uu kula heshiiyey muxamed ibnu cabdillaah riwaayaddaas ayaa ku xambaartay qaadiga warkaas inuu ku hadlo laakiin xaafid ibnu katir wuxuu hi riwaayadan waxaa lagu xambaaraho fasira riwaayada kaloo leh uma amara nabiga amray fa kutiba waa la qoray marka waa nabigu amaruu baxshay markaasaa la qoray amar mar hadduu inta isaga amarkiisa lagu qoray ayaa waxa weye riwaayadaha gabal lagu weriyey nabigaa qoray ilaa nabiga isaga amrey amaa gacantiisa inu ku qoro kalla uma kalla wuxuu yihi xaafidku sidaas daraaddeeda waxaa adkaaday oo aad u adkaaday in la inkiro oo fuqahadii maqrib iyo mashriqba aad ayay u inkireen qofka ku hadlay hadalkaas alqaadi abilwaliid albaaji waana ka beri noqdeen gabayay ku tiriyeen waxa weyn khudbooyinkooda goobo xafladahooda ay uga khudbeeyeen si daran ayay u inkireen ninka hadalkaas ku hadlay asaga laftirkiisana wuxuu yidhi waxaa ku xambaaray sida muuqata ulama jeeda qoraaluu horay u yiqiin nabiga sala allahu calay wasalam ee wuxuu ula jeedaa calaa wejhi lmucjiza weligiis isagoon waxna qorin kadibna aan wax qorin maalinkaas uunta qarinka qaatu iska qoro saasuu laftigiis ula jeedaa ayadoona sawaab maaha idan sida saxda waxa weye nabiga sala allahu caleyh wasalam hor iyo dib midna weligiis wax ma qori jirin nabiga sala allahu caleyh wasalam wax qoranna ma uusan aqri jirin sida saxdaahu waa sidaas weeye qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi bal iska badaaya huwa qur'aanku aayaatun waa aayado aayadahaasoo bayinaatun cadcad aayadahaasoo fii suduuri aladiina dadkii laabahooda ku sugan uutul cilma cilmiga la siiyey wamaa yajxadu madiidaa biaayaatina aayadaheenna ila adaalimuuna kuwa gaalada aho daalimiinta maahane dulmigan hadda waxaa loola jeedaa dulmigii akbarka ahaa kuwa daalimiinta dulmiga akbarka aho gaalada maahane cid kale aayaadkeenna ma diidaan ilaah bal huwa huwadaas laba meelood ay mufasiriintu kala celiyeen sida daahirkaa huwada qur'aanka loo celina waa qowl mufasiriinta aqwaashooda ka mid a bal iskabadaaya huwa qur'aanku aayaatun waa aayado aayadahaasoo fii suduuri aladiina dadkii laabahooda ku sugan uutul cilmi cilmiga la siiyey qur'aanku waa aayaad oo waxa weeyaan la xifdisan yahay oo dadka culimmada ah laabahooda ku sugan sidaas weeye qur'aanku ilaahay fadligiis weeye ilaahay baa qur-aanka xifdiyey ilaahay baa fududeeyey ilaahay weynaa subxaana wa tacala siduu yidhi walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir qur-aanka waa fududaynay in lagu waansamo daraaddeed ee qof waansamayaa ma jiro saas darteeda waa ilaahay baa fududeeyey waxa weeyaan waa la xifsan yahay culummadaa xifsan laabahay ku xifdisan yihiin laabahay ku xifdisan yihiin qur-aanka nabigeenna suubanna sala allahu calay wasalam sidaasa ilahay mucjiso uga dhigay welidaa sidaas daraaddeeda xadiidka ciyaad ibnu ximaar ee saxiixu muslimka waxaa ku sugnaaday xadiisulqudsi allah uu leeyahay yaquulu llaahu tacaalaa nabigaa yidhi yaquulu llaahu tacaala alla wuxuu yidhi xadiisulqudsi innii aniga mubtaliika wa mubtalin bika waan ku imtixaana dadna waa kugu imtixaana wa munasilun calayka kitaaban laa yaqsiluhu lmaa waxaan kugu soo dejinaa kitaab aan biyuhu mayli karin kitaab aan biyuhu mayli karin taqra'uhu naa'iman wa yaqdaana ood akrinayso adoo hurdaaya iyo adoo soo jeedaba maxaa loola jeedaa waxa weeyaan biyuhu ma mayri karaan ila waan aragnay qur-aanka haddii loox lagu qoro biyaha haddii lagu mayro waa mayri karaan xadiidkaana xadiidqusiga alle wuxuu leeyay qur-aanan biyuhu mayrin macnaheeda waxay tahay haddii meeshii uu ku qornaa biyo looga mayro loo baahama meeshaas uu ku qornaa oo ilaahay weynaa subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku xifdiyey korkaa laga haya korkaa laga xifdisan yahy wuxuu ku jira laabaha culummada waxaa la helayaa beled kasta oo muslim intaasoo qof oo korka ka xifdisan haddii marka xataa ilaahay ma qadaree ay gaaladu inta qabato kutubaha qur-aanka wada gubto ama ay webiga ku gurto la mayro oo biyo lagu dhaqo qur-aankii hal xarfoo ka mida loo weyma hal xaraf xataa la weyma maxaa yeel laabaha laga xifdisan yahy waxaa la helayaa kumanaan qoraydoo inta yeeriyaan laga qoro ayagoon hal xaraf ka tegin hal xarafna aan ku darin saasaa la helaya waana ilaahay weyna subxaana wa tacaala xifdin uu xifdiyey kitaabkan qur-aanka wamaa yajxadu ma diidaan biaayaatina aayadahna ilaa daalimuuna daalimiinta maahane jaxdiga waxaa la yidhaahdaa dadka shay ay og yihiin diida juxuudka waa saas juxuudka waxa weyn aladiina yaclamuuna alxaq wayaxiiduuna canh waa dadka xaqa og ee ayagu og ka leexda marka juxuud aa la yidhaahdaa marka waxa kuwa diidayaa maahan qur-aanka inay fahmi waayen qur-aanku waa cad yahay laakiin waxay u diidayaan waa juxuud iyo inkiraar daalimiinta diida marka daalimiintana gaaladaa loola jeedaa dulmigii akbarka ahaa ayaa loola jeedaa wa qaala allahu tacaala wa qaaluu waxay yidhaahdeen lowlaa unzila hallaa unsila maxaa loogu soo deji waayey calayhi moxamed korkiisa aayaatun aayado aayadahaasoo min rabbi xagga rabbigiis ka ahaaday qul waxaa tira nabiga suubano innamaa wax kale maahan al aayaatu aayadaha cindallaahi alla agtiisay ahaadeen wa innamaa wax kale maahan ana aniga nadiirun dige ayaanahay digahaasoo mubiinu bayinu nadaarati digiddiisu ay caddaahay awalam yakfihim miyaysan ku filnaanin aayatan min min jihati alaaya mucjize ahaan miyaysan ugu filnaanin annaa annaga anzalnaa inaan ku soo dejinnay calayka dushaada nabiga subano alkitaaba kitaab qur'aana kitaabkaasoo yutlaa la akrinaa calayhim dushooda lagu akrinaa inna fii daalika kitaabkaas qur-aanka la raxmatan naxariisa ku sugan liqowmin qoomay naxariis ugu sugan tahay qoomkoon yuuminuuna xaqa rumaynaa wa dikraa waana ayaa ku sugan liqowmin qoomay ugu sugan tahay qoomkoon yu'minuuna xaqa rumaynaa quldha nabiga subanow kafaa billaah allah ku filan beynii wa baynakum aniga iyo idinka dhexdeenna shahiidan markhaati ilaahay baa ku filan yaclamu alla wuxuu og yahay maa shay fi samaawaati xidharyaalka ku sugan waalardi dhulka waxaa ku sugan waaladiina dadka aamanuu rumeeyey bilbaadili baadilka oo shirkiga iyo sanamyaalka rumeeyey wa kafaruu ku kufriyey billaahi allah ulaa'ika kuwaasu humulkhaasiruuna waa kuwa tacabkood ba'ay ee khasaaray weyn allah subxaanahu wa tacaalaa wuxuu nooga warramayaa gaalada madax adeegoodii iyo waxa weeyaan jeesjeeskoodii allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wa qaaluu gaaladii waxay yidhaahdeen lowlaa unsila maxaa loogu soo deji waayey calayhi moxamed korkiisa aayaatun aayado aayadahaasoo min rabbi xagga rabbigiis ka ahaaday waxay leeyihiin mucjisaad maxaa loogu soo dhiibi waayey sida hashi nabi saalix oo kale ushi nabi muuse oo kale maxaa kuwaasoo kaleeto loogu soo deji waayey aayada sidaasa sidaas ayay leeyihin allah subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi rasuulkiisa qul dhe nabiyow innamaa wax kale maahan al aayaatu aayadaha cindallahi lagtiisay ahaadeen aayadaha soo dejintooda shaqaday aniga maaha aniga ma awoodo inaan aayad soo dejiyo aayad soo dejinteed ilaahay baa la gooniya isagaa soo deji kara nuucu raba isagaa soo deji kara rasuulku raba isagaa ku soo deji kara shaqaday intaas maaha aniga shaqadaydu waxay tahay waa inamaa wax kale maahan ana aniga nadiirun digaanahay digahaasoo mubiinun bayinu nadaarati digiddiisu cadda aniga shaqadaydu waxay tahay ummadda inaan u digo diintii la ii soo dhiibay siday aheyd aan ugu sheego qofka ilaahay doono qayr la doono aa ilaahay ku hanuunina kii ilaahay shar la doono qayr lagula doonin ilaahay weynaa hanuunka qalbigiisa gelima aniga shaqadaydu marka waa dadkaas inaan diinta gaarsiiye inaan mucjisaad soo dejiyo shaqadayda maaha saas dhehale taas waa mid tan kale miyaan aayad la soo dejin markay leeyihin aayad maa la soo dejiyo nabi maxamed mucjiso waa lagu soo dejiyey bal aayad wax lagu fahmo tii ugu weyneed ayaa lagu soo dejiyey ilaa wuxuu yidhi subxaana awalam yakfihim gaalada miyaysan ku filnaan macnaha aayatan min jihati aayad mucjize ahaan iyo calaamad lagu garto allah rabbulcaalamiin inuu nabi maxamed soo diray miyaysan ugu filnayn annaa annaga anzalnaa inaan ku soo dejinnay calayka dushaada nabiga suubano alkitaaba kitaabka taasaan ugu filnayn miyaysan arag nabiga qur-aan ku akrina kor ku akrina waxna ma qoro waxna ma akriyo wax meel ku qoran kama akriyo waxna ma qoro korkuu ka akrinaa kitaabkaas qur-aanka waxaa lagu yidhi qul in ijtamacat ilinsu waaljin calaa an yaatuu bimidli hada alqur'aan laa yaatuuna bimidlihi walow kaana bacduhum libacdin dahiira hadday jinni iyo insi kulmaan oy isku yimaadaan inay qur-aankan mid lamida la yimaadaan ma awoodaan haddii waxa weye nebi maxamed qur-aanka uu akrinayaa ay yihiin wax makhluuq la imaan karo shayaadiintiinna jinnigiinna adeegsada mushrikiinu carab waxaa tihin dadkii fusaxada ahaa balaaqada badnaa carabiga aad u yiqiin kuwiinni gabi jiray kuwiinni khudbay jiray dhammaan isku taga la imaada qur-aanka oo kale waa awoodi waayeen hal waxaa la yidhi waa yahay qur-aanka o dhan haddaadnaan awoodin toban suuradood la imaada waa awoodi waaye waxaa la yidhaha hal suurada la imaado haddii aan qur-aanka nabi maxamed isagu la yimid oo wax bashar la imaan kara uu yahay waxa weeyaan la imaada hal suurada waa awoodi waaye innaa acdaynaaka alkawthar suuradda qur-aanka ugu gaaban oo kale gaaladu hadday kulli isku tagaan lama imaan karaan sow ma jeedin sow ma cadda marka nabi maxamed ilaahay inuu siiyey aayad mucjize ah oo tusayda wax aan basharku la imaan karin ilahay nabi maxamed inuu usoo dhiibay sala allahu calay wasalam oo waxaa nabi maxamed akrinaya ay yihiin mucjizo aayad ilahay agtiisa ka timi waa caddahay marka marka maxay u leeyihin ma aayad la soo dejiyo aayad waa rabta waa la soo dejiyey nabi walba mida ilahay sii isaga tana alle sii welidaa saas daraaddeed nabigeena suuban sala allahu caleyh wasalam uu yidhi xadiidka imaamu bukhaari iyo muslim saxiixooda ku wariyeen min xadiidi abi hurayra maa min alambiyaai min nabiyin ilaa qad ucdiya min alaayaati maa miluhu aamana calayhi lbashar nabigu wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam nabi ma jiro oo waxa weeyaan nabiyaalka ka mid ah ilaa waxaa la siiyey mucjizaad ayadoo kaleeto banu aadamka ay ku rumay karaan markay arkaan nabi kasta waa la siiyey wax lagu gara karo in alla soo diray oo uusan isagu la imaan ayaa nabi kasta la siiyey markaasuu yidhi wa inamaa kaana aladii uutiituhu waxyan awxaahu allahu ilaya aniga marka kan la isiiyey wuxuu ahaaday waxyi ilaahay ii waxyooday fa arjuu waxaan rajaynaa an akuuna inaan noqdo akharahum kan ugu badan taabican dadka raacsan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha maalinta qiyaamaha inaan nabiyaalka ugu dad badnaado saasaan ilahay ka rajayna sababkuna waxay tahay nabiyaalkii hore aayada waa la siiyey laakiin nabiyaalka markuu nabigu dhinto kadib aayaddu kama dambey jirin ummaddii markay ka dambayday aayaddii arki mayaan ay wax ku fahmi lahaayeen laakiin nabigeenna suuban sala allahu calay wasalam aayaddii la siiyey oo qur-aanka ah ilaa qiyaami saaca qiyaamuhu ilaa uu soo dhowaado markaas ilaa laga gaaro sidii u yaalla sida loo dhahayay gaaladii nabiga wakhtigiisa joogtay waxa weeyaan la imaada haddii qur-aankan aan alla soo dejina bashar la yimid idinkuba basharatiina la imaada isagoo kale sidii kuwaas loo dhahayo looga xujaynayey oo ay ugu arkayeen inay yihiin waxaan makhluuq la imaan karin sidii yaa gaalada maanta joogta loo leeyay kuwa maanta joogta waxaa laleeyahay waa kana xujada alla soo dejiya nabiga lagu soo dejiya hadday tahay wax bashar la yimid idinku la imaada ma awooda markaasay raacayaan wix ilaahay khayr ugu talagalay marka waa mucjisa oo daa'ima mustamira ah waxa weeyaan bacda nabiy marka sidaas darteeda ayaa nabiga sala allahu alay slm dadka raacay ay uga badan yihiin dadkii waxa weeye nabiyaalkii ka horreeyey raacay sidaas daraaddeeday u dhacday marka aayad ilahay waa kusoo dejiyey bal aayaadka la soo dejiyo ku ugu weynaa weyn ilaa wuxuu ihi subxaana ina fii daalika qur-aankaas lagu soo dejiyey nabi maxamed kitaabka nabi maxamed lagu soo dejiyey la raxmata naxariisa ku sugan oo raxmadda ku sugan waxay tahay xaqiyu caddaynaa markaasuu raaca qofka raxmadda ugu baahanya ugu weyn waa xaqu inuu caddaado soma jeedid wa dikra waana ku sugan tarqiib iyo tarhiib waxa weyn dadka kitaabkaas ka leexda cadaab iyo ciqaaba ilaahay u ballanqaada qur-aanku sheega marka qofku wuu ka cabsana xumaanta markaasuu ka joogsana marka waana ku sugan laakiin yaa ka faa'iidaya raxmadaas iyo waanada liqowmin qoomay ugu sugantay qoomka yuminun rumayna qoom rumaysan inuu qur-aanku hadalkii alla yahay ayaa ka faa'iidaya quldha nabiga suubano kafaa billaah allah ku fila baynii aniga iyo wa baynakum idinka dhexdeenna shahiidan markhaati ilaahay baa markhaati noogu filan aniga waxa aan sheegayo qur-aanka aan akhrinayo in alla ii soo dhiibay iyidhi dadka gaarsii ilaahay baa markhaati iigu filan haddii aan ku been abuurana ilahay waa ciqaabi lahaa walow taqawala calaynaa bacda alaqaawi la akhadnaa minhu bilyamiinu ilah yidhi hadduu hadallada gabal xataa nagu been abuuro lahayo ilah yidhi midigtaan ku qaban lahay waxaana goynahayn halbowlaha wadnaha tagaan jari laha marka ilaahay ciqaabi maa wanigaas waa iisii gargaara maalin kasta waa ii gargaara wartaas waxay tusaydaa qur-aanka in alla igu soo dejiyey nabi maxamed sala allahu alay wasalam sidaas dheha laleeyahy allah markhaati igu filan idinkana ilaahay baa markhaati inkugu filan oo waxa aad igala hor imaanaysaan iyo beeninta ilaahay baa arkaya yaclam alla wuxuu og yahay maa shay fi samaawaati cidharyaalka ku sugan waalardi dhulka waxa ku sugan wax ka qarsoon male waaladiina dadka aamanuu rumeeyey bilbaadili baadilka oo shirkiga iyo sanamyaalka ah waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey bilbaadili baadilka wa kafaruu ku kufriyey bilaahi allah ulaa'ika kuwaas humulkhaasiruun ayagaa khasaro tacabkood ba'ay ayagaa tacabkood ba'ay wayastacjiluunaka waxay kaa degdegsanayaan nabiga subanow bilcadaabi cadaab walowlaa ajalun muddo haddaysan jiri lahayn ajalkaasoo musaman la magacaabay la jaa'ahum waxaa u imaa lahaa alcadaabu cadaab wala ya'tiyannahum wallaahi waa u imaanaa cadaabku gaalada baktatan si kadaah ugu imaanaa walxaal ayuu u imaanaa hum gaaladu laa yashcuruuna aysan dareemayn yastacjiluunaka waxay kaa degdegsanayaan nabiga subano bilcadaabi cadaab walxaalay kaa degdegsanayaan ina jahannama naarti jahannama la muxiidatun midii ku hareeraysan ay tahay bilkaafiriina gaalada yowma maalin ay ku hareeraysan tahay yakshaahum uu gaalada dabooli doono alcadaabu cadaab min fawqim xaggooda sare uu ka dabooli doono wa min taxti arjulim lugaha hoostooda uu ka dabooli doono wa yaquulu alla uu leeyahay maalinkaas duuquu dhandhamiya gaalo maa shaygii kuntum aad ahaateen tacmaluuna kuwa sameeya ilaahay subxaana wa tacaala tanna wuxuu nooga waramin mushrikiinta jahligooda iyo caqlixumadooda waxa weeyaan cadaabkii allay beeniyeen markaasay leeyihiin cadaabka aad sheegayda hadda keen waxay leeyihin ilaahayow hadduu qur-aankaanu xaq yahay cadaabka haddeer noo keen annagu waa beeninaya macnaha ma jiro ula jeedaan cadaabku waxay dhihi jireen allaahuma in kaana haadaa huwa alxaq min cindika faamdir calaynaa xijaaratan min asamaa allaw hadduu yahay qur-aankaanu xaq agtaada ka yimid cirka nooga soo daaday dhagxaan aw itina bicadaabin aliim ama cadaab waxanuujee noo keen bal fiiri jaahilnimada meesha insaanku ka gaarayo inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun jaahilnimada meesha uu ka gaarayo banu aadamku waxa weeyaan allu subxaana wa tacaala isku bandhigaya cadaabkaaga ii keenuu leey fiiri suu ugu dhiiranayo ilaahay raxmaddiisaa lagu nooliyay maahane banu aadamku caqli ma leh wayastacjiluunaka wayastacjiluunaka waxay kaa degdegsanayaan gaaladu bilcadaabi cadaab ilaa wuxuu yidhi subxaana walowlaa ajalun muddo hadduusan jiri lahayn ajalkaasoo musaman la magacaabay muddo cad oo loo qabto mucayana cadaabkan imaatinkiisa qiyaamaha dhicidiis hadduusan jiri lahayn la jaamul cadaab cadaabka u imaala isla markaas alla waa keeni laakiin marka hore ilaahay muddo u qadar ilaahay weyna ajalkiisana lamana soo hormariyo lamana dib dhigo maxaa yeelay ka baxsan mayaan makhluuqu qofka uu rabo inuu ciqaabo isla marka horeba waa qabtaa yuusan kaa fakan laakiin hadda ilaahay cid ka fakan karta male waqtii uu qabtay waqtigiina waa qasab inuu qabto oo ula xisaabtamo ilaa wuxuu yidhi subxaana walaa yaatiyannahum wallaahi waa u imaanaa cadaabku baktatan si kadaa walxaalayuu u imaanaa hum gaaladu laa yashcuruuna aysan dareemayn yastacjiluunaka nabiyo waxay kaa degdegsanayaan gaaladu bilcadaabi cadaab walxaalay kaa degdegsanayaan inna jahannama naarta jahannama la muxiidatun mid lagu hareereeyey la muxiidatun midii ku hareeraysan ay tahay bilkaafiriina gaalada waaba ku hareeraysanta maxaa loola jeeda waa ku hareeraysan tahay laba qowlay mufasiriintu leeyihiin qowl waxay leeyihiin cadaabkiia ku hareeraysan waxaa loola jeedaa asbaabtiisii horta waa hayaan asbaabtiisii waa ay hayaan oo sababkay ku geli lahayeen naarta waa dunuubtan waa kufrigan waan hayaan kaliya qabtiyaa dhiman marka naarti waaba ku hareeraysanta maxaa yeelay waxay ka dhigan tahay qof inta basiin lagu shubo laga buuxiyey ma garatay dhinac kasta dab ka xigo qofkaas muxuu badbaadaha rajaynaya fiiri haddaan alle xaggiisa uusan badbaado ka helin yaa badbaadi karaa ma jiro marka dunuubtii lagu gubi lahaa korkay ka saaranta cadaabkiina waqtigu leeya meel uu ku baaqanaya maleh inta dunuubtanu saarantaha oo gaalnimadaa marka waaba ku hareeraysanta taas waa qowl qowlka kalena waxa weeyaan waaba sida cabdullaahi ibni cabbaas iyo ardigiisi cikrimo iyo ay mareene waxay leeyihin jahanamo waxaa ka mid a badda badda ku hareeraysan dadka oo qur-aanka hadde waxaa ku jira waida albixaaru sujira badaha marka la huriyo la shido macnaheedana mufasiriinta waxay ku fasireen in qaar ka miduhu waxa weeyaan badaha inta laysku furo oo bad waaxida laga dhigaa la shidaho naar laga dhigaa markaas jahanama lagu dara jahanama hadda waa abuuranta waa jirtaa laakiin waa lagu dara badahoo dhan inta la shido oo xidiguhu kusoo daataanoo dayaxi qoraxdu ku daataan ayaa la shidaha jahanamo laga dhigaa markaasaa lagu daraa naarta jahanama baddiina hadda waa ku hareeraysanta marka war jahanimada idinka idinla fogu waaba idinku hareeraysanta saas wey waina jahanama la muxiidatun bilkaafiriin waina jahanama naartii jahanamo la muxiidatun waa midii ku hareeraysan bilkaafiriina gaalada yowma maalin ay ku hareeraysan tahay yakshaahum uu dabooli doono alcadaabu cadaabku min fowqihim xagga kore uu ka dabooli doono wa min taxti arjulihim lugahooda hoostooda uu ka dabooli doono oo wayaquul ilaahay uu leeyahay maalinkaas maalinka ilaah subxaana wa tacaala uu leeyahay duuquu dhadhamiya ma wixii kuntum aden tacmaluuna kuwa sameeyay macnaha tanuna waa cadaab oo macnawiya qalbigaa laga dilaa siday korka uga gubteen markii naarta lagu ridoy holcaan oo ay korka ka holcaan ayaa niyadda laga dilaa laleeya waa waxa shaqaysatay cuna saasaa laleeyahy qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi yaa cibaadiya addoommadaydii aladiina addoommadii aamanuu xaqa rumeeyeeno inna ardii dhulkaygu waasicatun waa mid ballaaran fa iyaaya aniga kaligay facbuduuni i caabuda kullu nafsin naf dhammaanteed daa'iqatu lmowti mowt waa midii dhadhaminaysa humma ilaynaa xaggeenna aa turjacuuna laydiin soo celinaa waaladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyey wa camiluu camal falo sameeyey alsaalixaati axmaasha wan wanaagsan lanubawi'annahum wallaahi waa dejinaynaa ho dejinaynaa min aljannati jannada xaggeeda xaal ay ka ahaadeen khurafan qolal ayaan dejinaynaa sare qolalkaasoo tajri ay qulqulayso min taxtiha hoosteeda al anhaaru webiyaal khaalidiina xaale ay ku waari doonaan fiihaa jannooyinka dhexdooda nicma waxaa barwaaqo la ahaaday ajrulcaamiliina kuwa shaqaystay ujradooda alladiina caamiliinta sabaruu ku sabreen calaa diinihim diintooda wa calaa rabbihim rabbigooda dushiisoo keliyana yatawakaluuna tala saartaa wa ka'ayin in badan oo min daabati naf socotaa aan laa taxmilu qaadan risqahaa biilkeeda allaahu allah yarsuquhaa daabadda risaaqa wayaakum idinkana allahaasa inin risaaqa wa huwa alleh assamiicu waa alla maqal badan aqwaasha addoommada alcaliimu waa alla ogaal badan aqwaasha afcaasha addoommada allah subxaana wa tacaala wuxuu amrayaa oo aayadahan ku amrayaa addoommadiisa mu'miniinta ah inay ka hijroodaan oo ka tagaan magaalo kasta oysan oogi aysan awoodin inay diinta ku oogaan waxaa ilaahay addoommadiisa mu'miniinta ku amrayaa inay ka tagaan oo ka hijroodaan magaalo kasta iyo meel kasta oo aysan awood u lahayn inay diinta ilaahay ku oogaan oo aysan awood u lahayn inay ku qaataan awaamirtii alla siiyey ugana tagaan wixii alla ka reebay waajibay ku taha sidaas darteed ilaahay dhulka kama dhigin meel yaroo cidhiiri ah oo gaala ka talido ilaahay weyna dhulka waa meel ballaananu ka dhigay si aan marka dadkii ugu marmarsoon u dhihin ilaahayow anigu diintaas waa ku dhaqmi waayey waajibaadkaas waa fuli waayey maxaa yeelay meesha aan joogo gaalaa haysatay iima oggolayn ilaa wuxuuhi dhulku waa ballaaran yahay halka meela maaha cudurdaar kuu noqon maydo dhulkaygu waa ballaaran yahay meesha aadan alle ku caabudi karin ka tag aad meelaad alle ku caabudi karto soma jeedin sidaasay yeeleen nabi maxamed iyo saxaabadiisii saxaabadii waxa weeyaan markay ku noolaa waayeen mako oy diinta alle ku haysan waayeen waa ka carareen in badanoo saxaabadii ka mid ah waxayna ula carareen diintoodii waxa weeyaan xabasho halkaas markay tageen ilaahi weyne subxaana wa tacaala wuxuu ku waxa weeyaan ugu geeyey boqorkii xabashada oo ahaa najaashi boqorkaas boqorkii waa islaamay waa u gargaaray mu'miniintii u tegey waa soo dhoweeyey qofku hadduu ilaahay dartiis meel uga tago ilaahi weynaa wax ka qayr badanuu siiya wixii uu ka soo tegey nabiga sala allahu calay wasalam iyo saxaabadii kalena madiine markay dadkeedii islaamin madiinay ula carareen diintoodii madiinay diintoodii la tageen halkaasay tageen markaasay saxaabadii kaloo xabashi jirtayna iyagiina inta soo tageenay madiine yimaadeen oo muslimiintu halkaasay iskugu tageen marka muslimiintu sidaasay u hijrooda nabiga iyo saxaabadiisa ilaa qiyaamu saacana mu'miniinta waajib waxaa ku ah qofkii jooga meel uusan diintii ilaahay kula dhaqmi karin inuu meeshaas ka tago waajib sidaasaa ku ah waa sida qur-aanku caddeeyey waa sida sunnadu caddayday waa sida muslimiintao dhan ay ku ijmaaceen suuratu nisaa ayaan ijmaaca insha allahu ugu tegi doonaa ayadoo xaafid ibnu kasiir soo rarayo ina aladiina tawafaahum almalaa'ikatu daalimi anfusihim aayaddaas marka aan marayno sharxeeda insha allah haddii ilaahay noo ogolaado yaa cibaadiya addoommadaydaiyo aladiina addoommada aamanuu xaqa rumeeyeeno inna ardii dhulkaygu waasicatun waa mid ballaaran fa iyaaya aniga kaligay facbuduun i caabuda waxaa dhici karta dadka gabal inay ku sheekeeyaan oo yidhaahdaan reer galbeedka hadda waddamadooda diinta la iskuma qabsado waxa weye diinta qofku xor u yahay waxaas walaalayaal waa sheeko naftaada ha khiyaanin waxa weeyaan awaamirta alla ku siiyey oo dhan siday ahayd looguma qaadan karo waddan reer galbeed ma loogu qaadan karo inaan loogu qaadan karinna markhaatiyi waxaa ka ah dadka deggan laftirkooda ee muslimiinta ah qof kasta ood weydiidoo muslimiinta deggan ka mid ah waxa weeyaan war ilaahay diintiisa siduu yahay ma u qaadan kartaa oo ma ugu dhaqmi kartaa mayuu ku leeyahay hadduu diinta yaqaan laakiin qofka dhahaya diinta siday tahay waa loogu dhaqmi karaa oo qofku diintiisa waa ku haysan karaa waddamada reer galbeedka laba qof ayuu mid yahay qofkaasu inuu yahay diintiiusan aqoonba oo wuxuu moodaa diinka haysashadiisa shanta salaadood meeshii markaas adugu hadba aad rabto iskaga tuko qolkaan iskaga tuko meeshii kaas rabto ku tuko sidaas inuu u haystaa dhici karta diinta islaamka intaasna diinta islaamka waa ka weynta oo salaaduhu diintay ka mid yihiin diinta oo dhan salaadii kaliya maahan maalan hal tusaalaan baa idin tusaa oo qof kasta oo munsifa ama caadiluhu uu qirayo inaysan dhici karin in lagu ogaa waddamadaas reer galbeedka waxayna tahay diinka waxaa ka mid ah nin kasta ilaahay wuxuu ku waajibiyey islaantiisa iyo caruurtiisa inuu amro diinta carruurta weliba ilaahay baa ku amray toddoba markay joogaan amar toban markay gaaraan hadday ka tagaanna ku garaac salaada awaamirta diintoo dhanna waa saa soonka waa in lagu garaaco gabadha xijaabka waa in la amro hadday diiddo lagu garaaco waxa weeyaan salaada waa in la amro wiilka iyo gabadha dhammaan kii diida lagu garaaco hadduu toban gaaray waxa weeyaan diinka iyagu waa nuucan dhammaan carruurka mar hadduu toban gaaro waajibaadka uu ka tago waa lagu garaaca muxaramaad hadduu samayna waa lagu garaaca waa lagu idmina waajibayna ku tahay waalidka sidaas inay yeelaan bilaahi calaykum waddamada reer galbeedka marka aad joogtaan ma awoodaan carruurtiinna inaad ku garaacdaan hadday waajibka ka tagaan ama ay xaaraan sameeyaan qof kastaaba wuu og yahay inaan qof awoodaa jirin waxa weeyaan dadka muslimiinta ee jooga ee kayrka jecel waxa weeyaan carruurtay barbariyaan anow ilaahay ka cabso anow diintaa ka tegi saas yael waa iku tuuga hadday gaaladu indhaha u gudba yidhahdaan war maadaha carruurta waxaan amrayna waxa weyaan maya yidhahdaan anuu igu yidhi nin waxa weeyaan wadaad ah oo degan waddamadaas gaalada oo inta ka tegoy waddanka soomaaliya ee muslimka ah u cararay gaalada wuxuu yidhi gabdhahayga xijaabkay la tagaan iskoolka ilaahay baa ku mahadsan inay la tagaan laakiin waxaa ka dhacay fiir gaalada waxay ku yidhaahdeen war yaa ma waalidka inuu ku amray yah yaa maryahan dhibka badan culayska badan meel gabadhii way isqaadi karin gacantii oysan wax qori karin anayba ii yimaadeen markaasay igu yidhaahdeen war yaa maadaa ku qasbaya carruurta maryahan markaasaan maya xoray yihiin carruurtaan fiir ma xora qofka muslimka aho ma wuxuu xor ka yahay qofka muslimkaa diinta ya ma kelimatulkufriga gaaladu dadka u meereyday oo xorriyatulqowlkiiya laydinka dhadhacsha yaa walaal xor miya qofkii raba miska tukan kara kii raba miska day karaa kii rabtaa gabadha ma xijaabay qaadan kartaa kii rabtaan ma iska day kartaa may xor maahan waa addoon ilahay dadku ilaahay bay addooma u yihiin banu aadanka addooma umaahan xoray ka yihiin banu aadanka laakiin allay addooma u yihiin xor ma ahan markay rabaanna ma qaadan karaan markay rabaanna ma dhigi karaan xijaabka gabdhuhu salaada markuu rabo carruurka ma tukan karo marku rabo iskama dayi karo ilaahay baa addoon loogu yahay waalidkana waajibay ku tahay inuu amro kii toban gaaro waajibka diidan uu ku garaaco mana ku fuli karaan waddamadaas idan waajibay ku tahay inay kasoo tagaan oo ka hijroodaan waajibay ku tahay marka waa in aanaan nafteenna khiyaanin ina ardii dhulkaygu waasicatun waa mid ballaaran ilaah yidhi fa iyaaya aniga kaligay facbuduni caabuda kullu nafsin naf dhammaanteed daa'iqatulmowti mowtka waa dhadhamine uma ilaynaa xaggeennaana turjacuna laydii soo celinaa dadka waxa weeyaan waddamada gaalada isku dhajinaya laba arrimoodaa ku xambaaraya oo naftu waxa weyan u sheegaysaa mid waxay tahay geeri kacrani naftu u dadaala moodaa in badan waxay isleeyihin haddaad ka soo tagto waddanka gaalada aad timaaddo waddamadaas muslimiinta dhibaatadu ka jirto amaad meeshaan ku dhimata ama carruurta lagaaga dila ilaahay weynaa wuxuu noo sheegayaa meel naftu ku badbaadaydaa ma jirto ee waxaa muhiim ah inaad daacada ilaahay haysato marnaba naftu ma badbaadaydo laakiin waxaa la rabaa inaad badbaadido waxay tahay naar inaad ka badbaadido oo daacada ilaahay iyadoo haysata ay dhimato ee melci ku badbaadaydaa ma jirto hadday boqol sano noolaato waa tii dhimata ilaahay aanan la horgeynaa markaasaa la leeyahay maxaad ku sugneed haye ilah wuxuu uhi subxaana kullu nafsin naf dhammaanteed daa'iqatu mowti mowtka waa midii dhadhamine uma ilaynaa xaggeenna turjacuna laydiin soo celina marka qofkii ilaahay daacadiisa haystay maantaasuu mahdinaya qofkii daacada ilaahay ka tegey ee nafta la carcaranaaya meel cidla mowtku kula dhacana maantaasuu shallaayaya war nafta lama celi karee ilaahay daacadiisa ha lagu dheganaa ilaahay weynaa marka dadka daacadiisa ku dhega ee ka hormarya daacada ilaahay danaha nafta taasa ilaahay abaalkoodii noo sheegaya dadkaas abaalkoodii ilah wuxuu ihi subxaana waaladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyey wa camiluu camal falay alsaalixaati acmaasha war wanaagsan lanubawi'annahum wallaahi waa dejinaynaahoo dejinaynaa min aljannati jannada xaggeeda xaalay ka ahaadeen gurafan qolal sare qolal sare oo dahab iyo fida laga dhisay maahan bulukeeti iyo waxa weeyaan qolalka aad ka degan tihiin guryaha reer galbeed waxa weeyaan ma dahab iyo fiday ka dhisan yihin kuwa dahab iyo fida ka dhisan ayaa ilaahay dejinaya dadka mu'miniinta ee daacadiisa qaata ilaah wuxuu yidhi subxaana qolalkaasoo tajri ay qulqulayso min taxtiha hoosteeda al anhaaru webiyaal webi caanaha hoos maraya webi qamraha hoos maraya webi malabaha hoos maraya webi biyaha hoos maraya guryaha aad maanta isku dhajinaydaan ee aad leedihiin guryahaanan degannahay ma laga helayaa webi malaba hoos mara webi caanaha hoos mara mid qamraha hoos mara mid biyaa ma hoos mara ma hoos maraan haddaba kuwaas iyo kuseejin walaal khaalidiina xaalay ku waari doonaan fiiha guryahaas mideeda kale qolalka nimcadaasu dhex taallo laga dhiman maa laga duqoobi maa lagaa qixin maa maahan kun sano maahan milyan sano maahan waa muddo aan dhammaan guryaha aad maanta degan tahay ma ku waaraysaa ku waari maydida dacadaa leeya ku seegi ilaah subxaana wa tacaala wuxuu sheegay inay tahay waxa ahlu jannuhu ay shaqaysteene lagu abaalmariyey nimco weyn ilaah wuxuu yidhi subxaana nicma waxaa barwaaqa la ahaaday ajrulcaamiliina dadka shaqaystay ujiradooda nimco weynaa dadkaas jannadaas la dejiyey alladiina caamiliinta sabaruu ku sabray calaa diinihim diintooda oo diinta ka hormariyey adduunyada ee kow shayga koobaada ilaalaya ay u noqotay diinta dadkaas ayaa nimco helay wa calaa rabbihim rabbigood oo kaliyana yatawakalun tala saarta waxa weeyaan qofku diinta ma haysan kara haduusan ilahay ku kalsoonaan waxa dhan oo la welwalayda ood leedahay waa naftiya dhacayda waa la dilaa dagaala xagga ka jira ama waxa weeyaan gaajir u dhimanayn aad leedahay tawakulkaa kaa maqan ee haddaad rabbigaaga ku tiirsato ilaahay weynaa subxaana wa tacala kugu filan alxamdu lilah waxa weeyaan dadka aaday reer yurub ee waddamada reer galbeedka u yaacay ee ameerika iyo reer yurub u yaacay ilaahay baa mahadsan agarkooda maanta kuwaan xabadda iyo dagaalada dhex taagan aa ka dhaqaala badan qaar badanoo ka mid a sowma jeedid maanaan arag dad hanti ka soo cantoobiyey oo fara badan ma anaan arag ilaahay baa ku mahadsan marka risqiga ilaahay meesh kastuu yaallaa oo ilaahay kuugu talagalay ilaah subxaana wa tacaala masale kaluu naga daweynaa oo agarka maanta waddamada gaalada la iskugu dhejinaa ay waxa weeyaan dadka agarka ahay maanta waddamada gaalada isku dhejinaa ay iskugu dhejinayaan oo waa maxay waa in faqri ay ka cararayaan iyo gaajo ilaahi weynaa wuxuu ihi subxaana wa ka'ayin in badan oo min daabati naf socotaa laa taxmilu ma qadato risqa risaaqadeeda in badan oo daabadaha socdo ah biil berri meel ma dhigtaan risaaqad meel ma dhigtaan waxaa ka mid ah kuwaa socda oo waxa weyn aan biilka qaadan waxaa ka mid a shimbiraha quraanjada haddaad ciiddaas qodo boqol mitir bahal iskaga dhex jiraad ku tegayda dhammaan xayawaanaadkaas waxa weeyaan biilmeel uma yaal berri waxu cuni lahaa waana ladan yahay se uma jeedid marka ilaah wuxuu yidhi allaahu alleh aa yarsuquha daabaddaas risaaqa wa iyaakum idinkana allahaasa idin risaaqaya ee risqigaan weynaa ha uga tegin diinka alleh oo waddan gaala ha u degin wa huwa alle asamiicu waa alla maqal badan aqwaasha addoommada alcaliimu waa alle ogaal badan afcaasha addoommada ilaahaas marka isinin og allahaas tala saarto ku tashada qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wala in sa'altahum wallaahi haddaad weydiida nabiga suubano wala in sa'altahum kufaarta mushrikiintii carbeed haddaad weydiido mankumaa khalaqa abuuray assamaawaati ciraryaalka waalarda dhulka wasakhara yaa layliyey ashamsa qoraxda iyo walqamara dayaxa layaquulunna gaaladu waxay leeyihiin allaahu alla weeye cidda sidaa samaysa qaala tacala ilaah wuxuu yidhi fa annaa sideebaa yu'fakuun xaqa looga leexiyay hadday og yihiin alle keligiis inuu wax abuuray waxna maamulo allaahu alle yabsudu asagaa fidiya arrisqa risaaqadda liman yashaa'u qofku doon uu fidiyaa min cibaadi addoommadiisa xaaluu ka mid yahay wa yaqdiru ilaah waa ku cidhiiriyaa lahu liman yashaau qofkuu doono oo risaaqadda waa ku cidhiiriyaa ina allaaha alleh bikulli shayin wax kastaba caliimun isaga u ogaal badan wala in sa'altahum wallaahi gaalada haddaad weydiidu ilaah yidhi mankumaa nazala soo dedejiyey min asamaa'i kor maa'an biyo iyo roob yaa ka keenay oo fa axyaa ku nooleeyey bihi bisababi ilmaa biyaha sababtood al arda dhulka yaa ku nooleeyey bacda mowtiha markay dhimatay ka gadaal layaquulunna gaaladu waxay leeyihiin allaahu waa alleh qul waxaa tiraa suubane alxamdu mahad lilaahi allay u sugnaatay bal iskaba daaye akharuhum dadka intooda badanu laa yacqiluuna ma kala garanayaan waxa nacfiga ugu jiro waxa dhibka ugu jiro allah subxaana wa tacaala aayaadkan wuxuu nooga warrami mushrikiintii carbeed inay ogaayeen inuu ilaahay keligiis abuuray ciharyaalka inuu abuuray keligiis dhulka inuu asagu qoraxda iyo dayaxan iska socdo nidaamka ku socdo saas wax u wada uu isaga yahay inuu asagu roobka soo dejiyo inuu asagu dhulka midhaha ka soo dhaliyo intaba inay ogaayeen marka wuxuu yidhi xaafid ibnu kathiir yaquulu tacaala muqariran annahu laa ilaaha ilaa hu ilaa wuxuu leeyahay asagoo qirsiinaya inaan cid cibaado mudanu jirin asaga maahan mushrikiinta asagoo qirsaynayuu sidaan leey oo waxay tahay waa loo xujaysanaa waxaa loo xujaysanaa ma qiran tihiin inuu keligiis abuuro cirka iyo dhulayaalka ma qiran tihiin inuu keligiis qoraxdii dayaxa maamulo wado ma qiran tihiin inuu keligiis roobka soo dejiyo oo uu dhulka wax ka soo bixiyo haa haddaba siduu keligiis u maamulo koonka oo mulkiga iyo abuurista uu kali u leeyahay waa in cibaadada loo kaliyaa yaa la abuuray waa maya ma jiraan soo maaha sidaas waa ina marka cibaadadana loo daaya marka qur-aanka iyo sunnadu waxay labadooduba caddeeyaan kufaartu inay ogaayeen oo ay qirnaayeen in ilaah keligiis abuuray koonka keligiisna uu maamulo welidaasaa daraaddeed markay xajinayaan waxay dhihi jireen labayka laa shariika laka ilaahayo waan ku ajiibnaa shariikna malihid alla weynay leeyihi ilaa shariikan huwa laka hal shariik maahane oo isaga adigu aad leedahay tamlikuuna malak xataa halkaas midood cibaadada kuugu darayno sanamka ah adaa iska leh isagu wax uu milkiya ma jiro marka mulkiga iyo maamulka iyo abuurista dhammaan allaa la kala yahay dhihi jireen waana midda keenayday markay xaaladdu ku adkaato inay inta qashinka iyo sanamyaalka tuugaan inta tuuraan ay allah weyn tuugaan tadaa keenaysaas inay ogaayeen wey ilaa wuxuu ihi subxaana wala in sa'alta wallaahi in sa'altahum mushrikiinta haddaad weydiido man kumaa khalaqa abuuray assamaawaati cidharyaalka waalarda dhulka wasakhara yaa laydhiyey ashamsa qoraxda iyo walqamara dayaxa layaquulunna wallaahi gaaladu waxay leeyihiin allah ay alfaacilu lihadihi alashyaa intaba waxay sameeyey allah wa alle qaala tacala ilah wuxuu yidhi fa anna sideeba yufakuna loo leexiya hadday saas wax u og yihiin see cibaadadiisa looga leexiy inay cibaadada u kala yeelaan allaahu alle yabsudu asagaa fidiya arrisqa risaaqada liman yashaau qofkuu doono u fidiya oo wuxuu ugu fidinaa waa maxay imtixaana waa ku imtixaana an yashkur ma ku shukrinaa am yakfur wayadqaa mase inta ku kufiyo iska sii qooqaa nimcada ku qooqa ilaahay weynaa siduu doono liman yashaau qofkuu doono min cibaadi addoomadiis xaaluu ka mid yahay wayaqdiru ilaahay waa ku cidhiriyaa lahu liman yashaau qofkuu doono waa ku cidhiriyaa ibtilaa'an waa imtixaan asna an yasbir maba sabraa am yajzac mase waa argagaxa waa la fiirina inuu sabro iyo inuu argagaxa isna la fiirina ina allaha alle bikulli shayin wax walbaba caliimun asagaa u ogaal badan wala in sa'alta wallaahi in sa'altahum mushrikiinta haddaad weydiido man kumaa nazala ka soo dejiyey min asamaa'i kor maa'an biyo oo faaxyaa ku nooleeyey bihi biyaha sababtood al arda dhulka bacda mowtiha dhimashadeedii ka gadaal layaquulunna wallaahi gaaladu waxay leeyihiin allahu alle wey cidda roobka keenta dhulka soo dhalida allah wey fiirsay bal muxuu og yihiin qul waxaa tiraa nabiga subanow alxamdu mahad lilaahi allay u sugnaatay maxaa yeele xujadii waa idinku oogantay xujadii waa idinku oogantay xaqii waa laydinku sugay markaas ama alla keligiis caabuda adinka idiin roon tahay haddaad diidaanna kufriya waxaad ka heshaanaad leedihiin bal iskabadaa ilah wuxuu yidhi agtaruhum badankoodu laa yacqiluun caqli male wax ma caqliyeeyaan maxaa yeelay ma kala yaqaaneen waxa nacfiga ugu jiro iyo wax dhibka ugu jiro agarkoodu waa saas qaala tacala ilaah wuxuu yidhi wamaa haadihi alxayaatu noloshan ma ahan nolosha addunyaa ee dhow ilaa lahwun wax lagu mashquula maahane walacibun iyo cayaar waina daara alaakhira daarta dambe lahiya alxayawaanu ayadaa nolol ah low kaanuu hadday ahaa lahaayeen yaclamuuna kuwo wax kale og hadday ahaa lahaayeen lamaa aatharuu daara alfaaniya lamaa aatharuu calayha addaara alfaaniya lowda jawaabkeediiya maxduufa lamaa aatharuu kama doorteen calayhaa midaan oo waxa weeyaan oo aakhirada ah addaara alfaaniya daarta baaba'ida kama doorteen hadday wax kale ogaalahaayeen qaala tacala ilah wuxuu yidhi fa idaa rakibuu mushrikiintu markay koraan filfulki doonta dacawu llaaha allah ayay tuugaan mukhlisiina xaalay u barax tirayaan lahu alle addiina diinka falamaa najaahum markii ilaahay badbaadiyo ilalbari dhulka u badbaadiyo idaa isla markaasba hum mushrikiintu yushrikuuna ilaahay bay u shariig yeelaan liyakfuruu si ay ugu kufriyaan bimaakii aataynaahum aan siinay waliyatamatacuu iyo inay raaxaystaan fa sawfa mar dambe ay yaclamuuna ogaa doonaan maadaa yalqawna min cadaabillahi waxa ay la kulmaana cadaabka allah iyagaa ogaa doona allah subxaana wa tacaala haddana wuxuu nooga warramin adduunka liidnaantiisa inaysan ahayn adduunyo wax aakhiro lagu bedesho oo diintaada inaad u dhaawacdo wax aakhiradaada wax u yeelaya waa caqlixumo ilah wuxuu ihi subxaana wamaa haadihi alxayaatu noloshan ma ahan noloshan addunyaa ee dhow ilaa lahwun wax lagu mashquulo oo muhiimadda looga mashquulo wey iyo walacibun cayaar cayaaray ka dhiganta caruurta subaxdii roob da-ay meelahaas tegay bacaadka ee roobka ku da-ay ee ciiddii guryo ka dhisay guryo waaweyn dhisay baabuur sameeyey markay qoraxdu qabatay ka tegay saako dhan waxay shaqahayeen maxaa ka soo xasilay sow saas ma aha noocaas weeye adduunya wax alla waxaa dabaq iyo baabuur isi saarto ee diyaarido adoo laba calal cadcad waxaad ka dhaqaajinaysaa ilah wuxuu ihi subxaana wa ina daara daarta daarta alaakhirata dambaydaa lahiya alxayawaan ayadaa nolol dhab ah nolol dhaba oo daa'im ah oo aan dhammaahayn oo qofkii ku liibaanan mustaqbal fiican helay qofkii ku khasaaran mustaqbalkiis u madoobaaday waa midaas weeye laakiin low kaanuu dadku hadday ahaa lahaayeen yaclamuuna kuwo wax kale og oo saas u kala garanaa lamaa aatharuu calayha addaar alfaaniya lamaa aatharuu kama doorteen calayhaa daartaas aaqire daa'imkaa addaar alfaaniya daar baaba'ida kama doorteen haddana ilaah wuxuu nooga warramin mushrikiintu maadaama ay ogaayeen allah inuu keligiis koonkan abuuray keligiisna maamulo keligiis wax tari karo marka dhibaatadu ku adkaato sanamyaalka intay iska daayeen allahas joogi jireen ilah wuxuu ihi subxaana fa idaa rakibuu mushrikiintu markay koraan filfulki doonta dacawullaaha allah ayay tuugaan mukhlisiina xaalay u baraxtirayaan lahu alle addiina diinta ilaahi weynaayey keligiisay tuugaan diinta keligiisay u barax tiraan marka ay badda tagaan keligiis ayay tuugaan allay u barax tiraan falamaa najaahu markuu badbaadiyo oo uu u badbaadiyo ilalbari dhulka idaa isla markaas hum ayagu yushrikuuna ilaahay u sharigeelaya marka fiiri badda markay joogaan wax alla waxay sanam tuugi jireen oo dhan waa ka tagaan waxayna og yihiin inaysan wax ay tari karto la-ah sanamyaalkaas oo allah keligiis uu wax badbaadi karo taasay ogaayeen ikhlaas ayay la imaadaan marka waa maxay ikhlaaskaas waa muhiim masaladaas mushrikiintu badda markay joogaan waxa ay la imaan jireen oo markay la yimaadeen ikhlaas ilaahay ku tilmaamay waa inay allah tuugi jireen marka ay dhulka joogaan waxa ay la imaan jireen oo shirkiga ilaahay ku tilmaamana waxaa ka mid ah inay ilaahay qaybkiis tuugi jireen idan marka allah keligiis la tuugo istiqaasada asaga laga gargaar dalbo cid aan la ahayn aan gargaar la weydiisan waa tawxiid iyo ikhlaas in ilaahay keyrkiis la tuugo laga gargaar dalbo la weydiisto wax aan makhluuq awoodin in makhluuq la weydiiyaa waa shirki iyo gaalnimo waana shirkigii quraysheed fiiriya ibnu jariir dabari oo ayda fasiraya imaamu mufasiriin wuxuu yidhi dacwullaha mukhlisiina lahu diina markii uu fasiraya wuxuu yidhi aayaddaasuu fasira wuxuu yidhi yaquulu tacaala dikruhu alla wuxuu leeyahay fa idaa rakiba haaulaai lmushrikuun kuwan gaalada markay koraan assafiinata doonta filbaxri fa khaafu lgaraq oo ay ka cabsadaan inay maashoodaan walhalaaka fiihi inay ku halaagsamaan markay ka cabsadaan dacawullah allay toogaan mukhlisiina xaalay u barax tirayaan lahu alle addiina diinta yaquulu alla wuxuu leeyahay akhlasullaaha akhlasuu lilaah allay u kala yeelaan cinda shidda dhibaatada agteeda allatii dhibaatada nasarat bihim ku degtay waxay u kala yeelaan atawxiida tawxiidkay u kala yeelaan wa afraduu lahu waxay u kala yeelaan addaacata addeecidda wa adcanuu lahu ilaahay ugu hoggaansamaan bilcubuudiyati addoonnimada walam yastakiisuu kama gargaar dalbaan biaalihatim ilahyaalkooda fiir ilaahay markuu leeyahy ikhlaasay la yimaadeen waa marka ay iska daayaan alistiqaafa bikayr illah ilaahyaalkooda gargaar kama dalbaan wa andaadihim nidad kuwa ah oo ilaahay labsini jireen gargaar kama dalbaan walaakin bilaah allay gargaarka ka dalbaan alladii khalaqahum allihii abuuray oo ogaayeen inuu abuuray falamaa najaahum ila albari dhulka alle markuu u badbaadiyo wuxuu yidhi yaquul alla wuxuu leeyahy falamaa khallasahum alla markuu ka fakiyo mimaa kaanuu fiihi waxay ku jireen wa sallamahum uu nabadgeliyo oo fa saaruu ila albari dhulka ay tagaan idaa hum yajcaluuna maca allaahi shariika ilaahay bay u shariig yeelaan fii cibaadatihi wayadcuuna waxayna tuugaan alaalihata ilahyaalki iyo waluthaana sanamyaalki maxaw alla la jirkiisa fiir tuugidii alla qaybkiisna tuugaya ku laabtaan marka ogow qur-aanka saraaxada uu caddaynayo sida ay u fahmeen a'immatulhudaa a'immadii salafu saalix mushrikiinta gaalnimadooda ay ku gaalo ahaayeen waxaa ka mid ahaa inay ilaahay qayrkiis tuugi jireen markay iska daayaanna ikhlaas alla ku tilmaamay markay ku laabtaanna shirka alla ku tilmaamay idan dadka ilaahay qayrkiis tuuga nabiyaalka tuuga awliyada tuuga malaa'igta tuuga kana tuuga wax aysan awoodin sida roobka ilmaha caafimaadka dembidhaafka kufaar wey dadkaas mushrikiintay ka mid yihiine muminiinta ka mid maaha xaafid ibnu kaiir wuxuu tafsiirkiisa ku sheegay waxa weeye qiso uu ka soo guuriyey muxamed ibnu isxaaq saaxibu siira cikrima ibnu abi jahal markii nabiga sala allahu calay wasalam fatxulmaka maka markuu nabigu furtay wuu ka tego waa ka carab wuxuu rabay inuu usoo gudbo dhankan xabashada yaman uu yimid doon ayuu koray doontii badda dhexdeeda markii la maraayay waxa weyaan loo cabsaday inay waxa weyaan gadoonto dadkiya waxay yidhaahdeen yaa qowmi akhlisuu lirabbikum idducaa wardadow rabbigiin baryada u barax tira fa innahu laa yunaji haahuna ilaa hu war halkan haddii la joogo cid aan allah ahayn waxba ma badbaadi karto cikrima wuxuu yidhi wallaahi in kaana laa yunaji fi lbaxri kayruhu fa innahu laa yunaji kayruhu fi lbar hadduusan halkan ku badbaadi karin allah cid aan ahayn wallaahuusan dhulkan ku badbaadi karin cid aan isaga ahayn markaasuu ilaahay ballan la galay allaahumma laka calaya cahdu ilaahow dushayda waxaad ku leedahay ballan lain kharajtu laadhabanna haddaan baxo waan tegayaa fala adacana yadii fii yadi maxamedin gacantaydana waxaan saaraya gacanta maxamed macnaa nabi maxamed aan rumaynahun beeca la gelayo ballan wey marka sidiinuu yeelo soma jeedid marka qof walbow waa inay kuu caddaataa mushrikiinulcarab waxay gaala ku ahaayeen istiqaata bikeyrilahiya ka mid aheed iska daynta la iska daayana ikhlaas weeye taasaa ka mid aheed qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi liyakfuruu inay ku kufriyaan daraaddeed laamta tacliil waa laga dhigi kara sida xaafis ibnu kasiir u maro sida a'immadu badan yihiin laamulcaaqiba wasayruura la yidhaha liyakfuruu inay kufriyaana marka ka imaanaysa maadaama dhulka markay tagaan ay ilahay u shariig yeelaan liyakfuruu inay ku kufriyaan oo ku jizaaraan bimaakii aataynahum aan siinuu ilahay yidhi waliyatamatacu iyo inay raaxaystaan fa sawfa mar dambayse yaclamuuna ogaan doonaan waxa ay la kulmaano cadaabka ilaahay ah qaala tacala ilaah wuxuu yidhi awalam yarow gaaladu miyaysan arag annaa annaga jacalnaa inaan ka yeelnay xaraman mafcuul awelkiiya la xadfay jacalnaa inaan ka yeelnay beladahum magaaladooda xaraman xaram inaan ka yeelnay xaramkaasoo aamina nabadgelyaa oo wa yutakhadafu nnaasu walxaal yutakhadafu nnaasu dadkii la dafdafayo min xawlihim hareerahooda laga dafdafaa afa bilbaatili ma baatila yu'minuuna rumaynaya wa binicmatilaahi ilaahi nimcadiisana yakfuruuna ma ku kufrinaya qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi waman axadkeeba adlamu ka gardarro badan minman qof iftaraa abuurtay calallaahi alla dushiisa kadiban been ku abuurtay ow kadaba ama beeniyey bilxaqi xaqii beeniyey lamaa jaahu markuu u yimid alaysa fii jahannama naarta jahannama miyuusan ku sugnayn mahwan makaanu nagaasho makaanu nagaashahaaso lilkaafiriina gaalo u sugnaaday waaladiina kuwa jaahaduu jihaaday fiinaa fii xaqinaa xaqeenna dadka ku jihaaday lanahdiyannahum wallaahi waa hanuuninaynaa subulanaa wadooyinkeennan ku hanuuninaynaa wa ina allaaha alle la macal muxsiniina dadka camalka wanaajiyuu la jira aayaddan ilaah wuxuu ugu abaal sheeganayaa quraysh oo ilaahay wuxuu siiyey nimco uusan dadka kala siin oo maxay magaalada uu dejiyo maka oo beledul xaraamka ah xurmadaas wakhtigii xataa jahiliyadda waa la weynay jira welidaas sidaas daraaddeeda ayaga naftooda iyo maalkoodaba waxay carabta kale ku ilaali jireen xaramkaas ay degan yihiin oo ilaahay dejiyeen markaasay ka faa'iidaysan jireen waxay samayn jireen waxa weeyaan rixlata ashitaa'i wasayf shitaaga waktiga diraacda ah ee guga ka horreyda guga marka la sugayo jidaalka oo ka horreeya wey shitaaga waktigaas yaman ay usoo safri jireen markaasay safarkooda inta yaman badeecada waxay rabaan keenaanay waxay badeeca u baahayeen ka soo qaadan jireen intaas carabay soo dhex marayaan jaahiliga iyo qabaa'ilkaas qof taabana male waa ahlul xaramka yaa laleeyahy ilaahay baa siiyoo dejiyey waxa lagu ilaalaa waa wax ilaahay siiyey marka la gaaro sayfka sayfka waa xagaaga guga kadib wey waxa weeyaan shaam ayay u rara jireen oy badeeca waxay hayaanna gey jireen waxay rabaanna ka soo qaadan jireen carabtii kale wax safri kara iyo wax isdhex mari kara male waa la islayna waa jaahili qofo qofu cuna ayaga la taabama waa ahlul xaramka yaa laleeyahy ilaahi weynaa nimcadaas uu siiyey waxay ahayd inay alle ku caabudaan laakiin waa uga kufriyeen ilah wuxuu ihi subxaana awalam yarow miyaysan arag annaa annaga jacalnaa inaan ka yeelnay magaaladooda xaraman xaram xaramkaasoo aamina nabadgelyaa wal xaal ayaan xaram ka dhignay yutakhadafu la dafayo annaasu dadkii min xawlihim hareerahooda qabaa'ilkii waa isku laynaya dhinacyadooda hantidii waa la kala dhaca ayagana waa loo daynaa ilah wuxuu ihi subxaana afa bilbaatil baatil miyay yu'minuun rumaynayaan oo sanamyaal iyo shirki miyay rumaynayaan oo aan wax uu siiyey la arag san aan wax uu qaba kara la arag wa binicmatillahi ilahay nimcadiisana yakfuruuna ka kufrinayaan oo ilaahay nimcadaasiyay ku caabudi mayaan bal fiiri jisaabnimadooda iyo abaalka dhacooda ilah wuxuu ihi subxaana waman axadkeebaa adlamu ka dulmi badan minman qof iftaraa abuurtay calallaahi ilaahay dushiisa kadiban been ow kadaba ama beeniyey bilxaqi xaqa lamaa jaahu markuu yimid laba qof qof ka dulmi badan ma jiro waman adlamu istifhaamkaas inkaari bimacnaa nafyaa la yidhahdaa waxay tahay macnaheedu laa axadda adlam qof ka dulmi badan ma jiro iyo ka gaalnimo badan labadan sifo mid ka mida qofki laga helo qof ilaahay ku been abuurtay oo ayadoon ilaahay diin ku soo dejiye yidhi diinaa laygu soo dejiye waxaan ilaahay diinkiisa ahayn wuxuu leeyahy ilaahay baa waxaan xalaaleeyey waxaan ilaahay baa xaaraamtinimeeyey waxaan ilaahaa sidaas yidhi ilaahayna ma dhihin ilahayu ku been abuurana adduunka korkiisa kuma noolo qofkaas qof ka daalimsan waxaana ka mid a dadka saas yeelaya mushrikiinta ilaahay bay waxa weeyaan waxay leeyihin ta xumaan sameeyaan waidaa facaluu faaxishatan qaaluu wajadnaa calayha aaba'ana wallahu amrana biha markay xumaan sameeyaan ay waxay dhihi jireen gaaladu waxa weeyaan aabbayaalkeenan ka soo gaarnay allahna waana amray waa gaalada idan qof kasta oo waxaan ilaahay amri yidhi alla amray waxaan ilaahay xalaalayn yidhi waa xalaal waxaan ilaahay xarimi yidhahda allah xarimay nas wuxuu shabahaa oo dariiqoodii maray waxa weeye mushrikiintii carbi taas marka qof ka dulmi badan ma jiro ka labaad waxa weeye ow kadaba bilxaqi lamaa jaa-u xaqu marka u yimaado caddaado qofka beeniya asna qof ka dulmi badan ma jiro waa laba kaafir marka midka hore waa muftari midka dambena waa waxa wey waa mukadib mukadib weye ilah wuxuu yidhi subxaana alaysa fii jahanama naarta jahanama miyaysan ku sugnayn mathwan meel lagu nagaado lilkaafiriina gaalada kaan nagaashadaasoo lilkaafiriina gaalada u sugnaaday marka waa gaalo dadka ilaahay ku been abuurtaa dadkaasna meelay ku nagaadaan jahanama igu taalla oo ku filan waaladiina dadka jaahaduu jihaaday fiinaa fii xaqina annaga xaqeena dadka ku jihaaday lanahdiyannahum wallaahi waa hanuuninaynaa oo hanuuninaynaa subulanaa wadooyinkeena ku hanuuninayna dadka jihaada ee ku jihaadu ilahay yidhi annaga xaqeenna ilaahay wuxuu u ballan qaaday inuu ku hanuunayo wadooyinka alle oo uu waafajinayo dariiqa mustaqiimka ah oo gaarsiinaya raalli ahaanshaha ilahay jannada ilaah qofkii ku jihaada xaqa alle maxaa loola jeeda xaqa alle dadka ku jihaada a'immadu macaani badan ayay ku kala sheegaan waxaa ka mid a ibnu jariir addabari waaladiina jaahaduu fiina waxa weeyaan wuxuu yidhi waxaa loola jeedaa والذين قاتلوا هؤلاء المفترين على الله كذبا من كفار قريش المكذبين بالحق لما جاءهم waxaa loola jeedaa dadka ku la jihaado la dagaalama waxa weeyaan kufaarta ilaahay ku been abuuratay beenta ee mushriki kufaaru quraysh ah oo beeniyey xaqii marku u yimid kuwaas ayaa loola jeedaa macnaa kufaaru quraysh uun markuu qur-aanku soo degayay taagneed laakiin gaal kasta oo ilaahay ku been abuurtay oo waxa weeyaan xaqii markuu u yimidna beeniyey taas ayaa loola jeedaa taas ayaa loola jeedaa taas ayaa loola jeedaa sidaas weeye ayuu yidhi fiina waxaa loola jeedaa marka fiinana waxaa loola jeedaa mubtaqiina biqitaalihim culuwa kelimatina wa nusrati diinina fiina annaga dartina macnaha dagaalkaas uu la dagaalamayo mushrikiinta oo uu la jihaadayo waa in ujeeddada ku xambaara ay tahay alle dartiis ikhlaas in diinta alle kor noqoto in diinta alle sare noqoto waxa ku xambaara waa inay intaas tahay lama rabo inay qowmiya tahay lama rabo inay wadaniya tahay lama rabo inay tahay maalraadis lama rabo inay tahay madax raadin waa inay tahay waxa ku xambaaraya jihaadka in diinta alle kor noqoto qofkii sidaas yeela ilaahay weyna wuxuu ballan qaaday inuu ku hanuuninaya dariiq mustaqiimaho jannada ilaahay ka taga sidaasuu ibnu jariiru dabari uu maray oo waxa weeye jihaadkan wuxuu ka dhigay jihaadkii mushrikiinta lala dagaalamayey oo qitaalka ahayoo hubka lagu dagaalamayey macaani kalena aimada gobolna waa sheegeen waxaa ka mid a alimaam muxyi sunna alimaam muxyi sunna abi muxamed alxusein ibnu mascuud albaqawi wuxuu dhintay shan boqol toban iyo lix hijiriyadu markay ahayd waa sagaal boqoloo sano ka hor ayuu dhintay imaam a'imadii waaweynee shaaficiyadana ka midana wuu ahaa asna macaani dhowruhu keenay wuxuu yidhi waladiina jaahaduu fiina kow hota tii ibnu jariir kare waa keenay oo wuxuu yidhi kow waxaa soo gelaya oo kow ka ah waxa weeyaan dadka mushrikiinta la jihaada ujeeddaday ula jihaadayaan ay tahay waxa weeyaan ilaahay weynaa inay u gagaraan diinkiisa kow wuxuu kaloo keenay waa badan yahay hadalkiisuye waxa weeyaan waladiina jaahaduu fiina almujaahadatu hiya sabru cala daaca dadka ku jihaada daacadka ku sabra daacadda naftu ma rabto daacaadka naftu ma rabto waxaa la rabaa wax kasto alla ku amray nafta inaad ku sabar siido in badan oo maanta dadka ka mid a cilmiga waa dhegaysana ardaygan waa fadhiya labaatan sano inuu dalab cilmigu fadhiya dhacda laakiin uusan awoodin raatibada salaada kuwa ka horey iyo kuka dambe inuu tukado xata waa iska soo fadhiya ma awoodo maxay tahay waxa weyan casiimusan lahayn go-aan adag iyo mujaahadaa la rabaa inaad daacaadkan ku samaydo oo salaadihii adkaarihii qur-aankii soonkii sadaqadii daacadii nafta waa inaad ku laylido marka waladiina kuwa jaahaduu ku jihaada fiinaa annaga darteen ula jihaada oo naftii daacadi ku layliya ku sabra lanahdiyanahum subulana wallaahi waxaan ku hanuunina wadooyinkeeda raalli ahaanshaha ilahay gaarsiina wuxuu yidhi qaala alxasan xasan basri wuxuu yidhi afdalu ljihaad mukhaalafatu lhawa jihaad waxa u fadli badan waa inaad naftaada waxay jeceshaed diido ood khilaafto naftu waxyaalaha ay rabto waa inaad khilaafto ilaa naftu waxa weyn daacaadka ma rabto jannadana waxaa ku hareeraysan waxa naftu necabta haddaad janno marka rabto waxa naftu necabta isku tuur oo daacada ilaahay ah qaala fudayl ibnu ciyaad wa qaala fudayl ibnu ciyaad fudayl ibnu ciyaadna wuxuu yidhi waaladiina jaahaduu fii talabi alcilmi lanahdiyannahum subula alcamali bih dadka ku jihaada cilmiga raadintiisa naftu cilmiga ma rabto fadhi kudirirka imisaa goobaha fadhi kudirirka fadhida inta diinta ilaahay iyo kitaabka alle meesha lagu akrina fadhidaas imise laegta ma shabahaan idan marka dalabulcilmigu wax naftu rabta maaha dadka marka ku jihaada inay cilmiga dalbaan oo raadiyaan waxa ilahay ku hanuuna wadaday kula camal falin haaya taasna waa qowl saddexaad sahl ibni cabdillaah wuxuu yidhi a'imadii salafu saalix ka mid ahaa waaladiina jaahaduu fii iqaamati sunna dadka ku jihaada sunnada oogideyda oo shay kasta oo sunnada nabiga inuu dhaqan geliyo isku daya hadday salaad tahay hadday soon tahay hadday sadaqa tahay hadday xaj tahay hadday jihaad tahay hadday caday tahay hadday tahay dharka sida loo xidho hadday tahay sida loo seexdo hadday tahay sida loo soo kaco wax walba inuu sunnada tadbiiqiyo dadka ku dadaala waxaan ku hanuuninaynaa subula aljanna waddooyinka jannada marka jannadii alle haddaad rabto waa inaad ku dadaashaa inaad tadbiiqido sunnadii nabi maxamed sala allahu alay slam haddaad rabto jannada alle waa sidaas marka aqwaashaas kulligood waxaa la yidhaahdaa ikhtilaafka noocaasa ikhtilaafu tanawuc laa ikhtilaafu tadaac ikhtilaaf iska hor imaana maaha ee ikhtilaaf iswaafaqsan weeyo tanawucaa la yidhahdaa dhammaan waa soo gelayda sababtoo ah qofku hadduusan cilmiga ku jihaadin oo uusan naftiisa ku dhibin ilaahi weynaa wuxuu ku caabudmaba yaqaan maxaa yeele ilaah waxaa lagu caabudaa wuxuu amrayaa la sameeyaa wuxuu kaa reebana waa laga hara haddaadan garanayn wuxuu ku amray maxaad samayn haddaadan garanayn wuxuu kaa reebay maxaad ka hari marka cibaada kama suurtowda sax ah qofka hadduusan cilmi lahayn midda labaad markaad cilmigii baratana waa inaad daacadii ku jihaaddaa oo haddaadan cilmigii ku dhaqmin xujatun calayka laa laka xujatun calayka xujuu kugu noqon bari qiyaama waa ogaatay kuma aadan dhaqmin marka waa in cilmigii waxa weyn daacadii lagu jihaada waxaa la rabaa sunno inaad ku jihaado haddaadan sunnada tadbiiqin oo aadan dhaqan gelin waxa weeyaan naftu hawaday raacay camalku bidcuu kaa noqona bidcadan alla ma aqbalo jihaadkii mushrikiintii waxa weeyaan la jihaadidoodu daacadii allay ka mid ta oo alla amray oo cilmigan aad barata wuxuu amraayo a waxaa ka mid a ilaahay aad ku caabudaydo a waxaa ka mid a gaaladii la jihaadidooda marka dhammaan way iswaafaqsan yihiin isma khilaafsana waladiina dadka jaahaduu jihaada fiinaa waladiina kuwa jaahaduu jihaaday dhe fiinaa fii xaqina xaqeenna ku jihaaday lanahdiyannahum wallaahi waa hanuunaynaa subulanaa wadooyinkeennaan ku hanuunaynaa wa in allaha alle la maca almuxsiniina dadka camalkooda wanaajiyo alla la jira muxsiniintu alla la jira marka maciyada noocaana waxa la dhaha maciya khaasa maciyada qur-aanka ku jirta labay noqotaa maciya caama oo addoommada dhan alle waa la jira wa huwa macakum aynamaa kuntum meel kastoo joogtaan alla waana la jira maciyadaasoo kale waxa la dhaha maciya caama dadkao dhan alla waa la jira macnaheeduna waxay tahay alcilmu ilahay inuu cilmi ku koobo qof uusan ogeyn uusan jirin maciyadan maciya khaasaa la yidhaha macnaheedu waxay tahay ilaahay wuxuu kula jiraa binasri wa ta'yiid isagaa u gargaara isagaa garab taaga isagaa u helina sidaas weeye wa in allah la maca almuslimiin wallahu subxana wa tacala aclam sala allah wasalama wbaaraka calaa nabiyina muxamed